أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اllah وsلm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo shanaad ee suuraة الnisaء ka mid ah waxaan noo soo dembeeyey oo aan ka soo hadalnay haweenka ninka ninka haweenka ka xaaraamta ah inuu guursado oo nikaaxoodu ounan u banaanayn markii taa laga soo baxay halkan allah subxaanahu wa tacaalaa xukun kale ayuu nooga sheegayaa oo ah ninka xorta ah ee addoon inuu haween addoon ah inuu guursan karo iyo in kale wuxuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaalaa waman qofkii lam yastatic aan awoodin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay dawlan tanaadnimo aan awoodin ama waasacnimo an yankixa almuxsanaati nikaaxa almuxsanaati haweenkii xorta ahaa ee almu'minaati kuwaasoo almu'minaati mu'minaadka ahaa nikaaxooda aan awoodin falyankix ha nikaaxsado oo ha guursado mimaa kii xaggiisa ha ka guursado malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu ay hanatay min fatayaatikum addoommadiina xaal ay ka mid yihiin kuwa oo almu'minaati mu'minaadka ah wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan oo og biiimaanikum idinka iimaankiina bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kalow ka ahaaday addoomo iyo xor waxaad tihiinba qaarkiin qaarka kalow ka ahaadayoo aadan baad ka wada timaadeen fankixuu nikaaxsada oo guursada hunna addoomahaas biidni ahlihinna ehelkooda iyaga iskale idinkooda iyo fasaxooda ku guursada idinkoo ku dheehan wa aatuu siiyahunna iyaga ujuurahunna ajaryaalkooda iyo meherkooda siiya bilmacruufi ku siiya si macruufoo sharciga iyo curfigaba ku wanaagsan muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa markaa dhowrsoon hayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa zaaniyaad aan ahayn walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiibbo kuwa yeelanayo oo samaysanaya saaxiibbo sir ah kuwa samaysanaya xaal aynan ahayn iyagoon ahayn guursada oo nikaaxsada fa-idaa haddii uxsinna loo guuriyo kuwa addoommada ah fa in atayna hadday la imaadaan bifaaxishatin ay la imaadaan zina haddii ay la imaadaan fa calayhinna iyaga korkooda waxaa ah nisfu maa kii barkiis cala almuxsanaati kuwa xorta ah dushooda ahaaday min alcadaabi cadaabka xaal uu ka ahaaday uu yahay daalika xukunkaas lasoo sheegayoo addoon addoon guursashadeeda liman ayuu u sugnaaday oo iskale khashiya ka cabsaday alcanata dhib ka cabsaday oo zina ka cabsaday minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin waan tasbiruu wasabrukum idinka sabarkiinaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan inaa iska sabartaan can nikaaxil imaa'i aa ka sabartaan addoommo inaad guursataan inaad ka sabartaan ood ka haysataan yaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan wallaahu alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa ninka xorta ah gabar addoon ah inuu guursado iyo sida uu ku guursan karo shuruudeeda iyo iyo xugunkeeda waxa ay tahay ayuu halkan rabbi uu uga waramayaa oo allah wuxuu aayadda ku bilaabay oo uu yidhi waman axadkii ama qofkii lam yastatic aan awoodeynin minkum xaal uu idinka idinka mid yahay kaasi dowlan waasacnimo tanaadnimo aan awoodeynin dowlku marka waxaa lagu macneeyaa alghinaa waa lagu fasiraa bimacnaa waa hodantinimo tanaadnimo uu ku guursado gabar xor ahoo mu'minada uu ku guursado qofkaan awoodeynin dowlan bimacna alghinaa ibnu cabaas iyo mujaahid iyo sidaasay ku macneeyeen waxaa kaloo lagu macneeyey inkastoo laga xoog badan yahay dowlan bimacna alhawaa ayb yacnii inuu haweeney yacni xor ah markaa ou u hawoodo oo markaa yacnii haween xor ah markaa jacayl ounan u haynin oo gabar addoon ah marka hawadiisa iyo jacaylkiisu ou jiro oo markaa yacnii ha iska guursado isagoo xor awoodi karaba rabiica marka tafsiirka noocaas wato qowlka horaana ibnu jariir ou rajaxay isagaan xoog badan ayb qowl saddexaadoo qurdubi ou sheegay baa jiro wuxuu leeyahay dowlan bimacnaa xuratan haweeney xor ah qofkii aan awoodeynin an yankixa inuu nikaaxsada aan awoodeynin ayb labadaa tafsiir baas yacnii tafsiirka horaase loo badan yahay oo dowlan bimacnaa in laga wado sacatan wahinan man macnuhu inuu sidaas yahay haddii marka dowlan sidaa loo macneeyo an yankixa laba icraabba waa ku bannaanta in bedel laga dhigo oo dowlanta laga bedelo oo markaa macnuhu ou noqdo waman lam yastatic qofkaan awoodeynin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay dowlan khina iyo tanaadnimo qofkaan awoodeynin an yankixa almuxsanaati nikaaxa almuxsanaati qofkaan awoodeynin waa laga bedelayaa bedelu shay min ashay waay marka waxaa kaloo bannaan in laysaga la yidhaahdo markaa xaraf jar in loo soo qadaro oo marka macnuhu uu noqdo waman lam yastatic qofkaan awoodeynin minkum xaal ou idinka idinka mid yahay dowlan ay wuslatan gaaritaan ilaa hodantinimada waxbaa lagu gaaraaye gaaritaan aan awoodeynin an yankixa almuxsanaati ilaa nikaaxi lmuxsanaati haween muxsanaad oo xor ah nikaaxooda gaaritaankeeda aan awoodeynin labadaas wej baa icraabta an yankixa ku bannaan ayb almuxsanaatina tafsiirkeeda fi hadihi alaaya bilitifaaq waa xor alxaraa'ir ayaa laga wadaa ayb hawee marka qofkaan awoodeynin dowlan tanaadnimo iyo hodantinimo an yankixa inuu nikaaxsado qofkaan awoodeynin almuxsanaati haweenka xorta ah kuwaasoo almu'minaati mu'minaadka ah aan awoodeynin falyankix ha nikaaxsado mimaa kii xaggiisa haka yacnii haka nikaaxsado malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina ay hanteen wixii midigtiinu hanatay addoommo ah ka nikaaxsadoo ka guursada labadan khitaab marka aada isaga fiiri oo waman lam yastatic minkum khitaab ayaa ku jiro fa mimaa malakat aymaanukumna khitaabaa ku jiro labadan khitaab laba meelay u kala noqonayaan alkhitaabu alwal linnaakixiin kuwa wax guursanaya waay waalkhitaabu athaani oo fa mimaa malakat aymaanukum ku jirana waa lilmaalikiin dadka addoommada iska leh baa laga hadlaa middan dambe midda horena kan guursanayaa laga hadlaa sidaasna waxay kaa anfacaysaa inaadan u malaynin fa mimaa khitaabku hadduu hal meel loo celiyo oo ka nikaaxsanayo loo celiyo macnuhu wuxuu u ekaanayaa qofkan in xor inuu guursado aan awoodeynin addoon asaga uu leeyahay ha guursado in la dhahayo sidaasaad moodeysaa sidaasna ma aha nacam waayo addoon uu leeyahay haddayba jirto oo uu haysto ninkaasi iyadaasuu ku dhowrsanayaa nikaaxna ugama baahna oo aakhirka waxaa la dhahayaa mogta dalika liman khashya alcanata minkum ee addoontan waaba iska surriyeysan karaa oo iyadoo addoon u ah waxba uunan guursanin ayuu iska yacnii uu markaa u tegi karaa oo milkulyamiin ayuu isaga addoontiisa uu ku wadin karaa oo ugu tegi karaa marka addoontii aada lahayd nikaaxso war taasa macnuhu sidaas ma aha nacam marka khitaabkabaa marka minkumna waa linnaakixiin aymaanukumtana khitaabkaa waxaa iska leh lilmaalikiin kuwa addoommada iska leh marka idinka aan awoodin inaad guursataan xor gabar xora aan awo idinkaan aan awoodin inaad guursataan addoomo ay dad kaleo idinka un idinka mida ay leeyihiin ka guursada waayo macnaha ayb tawasucaana meeshaas marka ku jira tawasuc fi lugati waayo waana waana badan yahay kaasoo kale khitaab inuu laba meel u kala noqonayo ma yani macnihiisu ayb falyanki xag guursada mimaa kii xaggii ha ka nikaaxsada malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinu ay hanteen min fatayaatikum addoomihiinana xaal ay ka mid yihiin tabciidiya waa minta fatayaatikumna waxaa waa dadkii iska lahaabaa yaad u celinaysaa ayb kuwaasoo almu'minaati addoomahaasoo almu'minaati mu'minaadka ah ayb laba shardi baa marka halkan hadda ku jiro shardi waxa uu yahay xor inuu awoodi waayo inuu guursado ninku haddii gabar xora uunan awoodin inuu nikaaxsado wixii uu ku guursan lahaa ounan haysanin shardi waa taas horta oo suurtagal la-aan iyo istidaaca xor inuu guursado la-aanteed kow shardi labaadna wuxuu yahay addoommada la guursanayo waa inay mu'minaad ay yihiin iyadoo awalba addoonnimada naqsi ku wadatay haddana inay gaal noqoto kitaabiyad uu nikaaxsado ama uu mushrikad nikaaxsado ma banaana waa kown addoontu marka kownu lamati mu'minatanna shardi labaad u ah shardiga saddexaadna wuxuu kasoo baxayaa dalika liman khashya alcanata minkum xukunkaa waxaa iskale ninkii zino ka baqo kii aan marka zino ka baqaynin oo si kale u dhoo yacni aan zino iskaga cabsanaynin ma guursa kara addoon sababta marka in addoon loo guursado shuruudahan adag loogu xoraayo maxay tahay lianna alwalada maxaa yeeley waladku yatbacu ummahu hooyadiisou raacayaa fi riqi addoonnimada markaad naag addoon aan nikaaxsatood guursato ilmahaaga naagtaas ninka iska lahaa leh ayagana marka waxaa la leeyahy ilmaha adigu aada dhashay addoonnimo ha u sababin sidaasaa adiga lagugu diidaa soo ma garanaysa mas-alana meeshan waa ka fahmaynaa aada u qiimi badanoo waxay tahay ilmahaagu inay addoomo noqdaan iyo inaad zino ku dhacda yaa daran marka labadaas labada mafsado yaa daran in zino lagu dhaca daran shaaricu marka in addoon layska qaato oo ilmahaagu addoomo noqdaan ayuu ka doortay uu ka doorbiday in adiga markaa aada zino ku dhacdo adoo ilmo addooman ilmahaygu addoon inay dad kale u noqdaan ma raba adoo dhahaayo meeshaa marka waxaa dareemaya cifadu qiimiga ay leedahay qofka dhowrsanaanta iyo inuunan sinaysanin qiimiga ay leedahay oo hadday noqoto inaad cifo weynayso iyo inaad ilmahaaga addoonnimo gelinayso laakiin aada cafiif ahaanayso ilmahaagu addoomaha iska noqdaan shaaricu kaasuu marka uu labadaa mafsado midaanu soo dhaweeyey oo aan xikmad aada u weyn iyo wax aada u weyn baa meeshaas ku jira sidaa darteed marka maanta adduunyadu cifadayba la dagaalamayn wadamadan horumarka sheeganaayo xornimada iyo sheeganayo cifada iyo dhowrsanaantayba la dagaalamaanba ayb markaasaa mashaakil badan baa taaganoo waxaad arkaysaa gabar labaiyo toban jira ama saddex-iyo toban jir ah waa ceebsanaysaa ma inay tiraahdo anigoo weligay ma sinaysanin la iima tegin yacnii bikranimadu ayaa ceeb ka ah dalal badanoo hadda loo maleeyo inay dalal hormarsan isku tiriyaan walidaalika xataa waxaad arkay gabdho iska yacni bikra ah oo aan yacni sinaysanin dhowrsoon laakiin marka saaxiibadood gaalada ah oo kale ay weydiiyaan oo reeblaaya ka waran adiga bikra miyaa tahay ma ihi ay leedahay sababtoo in lagu caynayay og tahay bulsho noocaasa marka ka waran bulshada noocaasi ninkii dad ku dhaxaysto oo ilmo ku dhaxaysto oo yacni uun ka fakerayo waxbarasho maadi tacliin maadi iyo ka fakerayo uun adduunyo ayay shaqaynayaan iyo waxbarasho iyo kaga fakerayo ka waran maxaa wax la bartaa cifadii baaba ceeb ka ah bulshadaas dhexdoodeena ayb cifada iyo dhowrsanaanta meelay ceeb ka tahay ayb dalalkii marka galbeedka qiyamkii baa kasii dhumaayo ilaa yacni dhowrsoonaantii zina laga dhowrsoonaadaba ay u arkaan ceeb ayb laakiin qofku hadda wixii uunan garanaynin wuxuu u maleeyaa wax fiican inay yihiin nimankaa markaas ciddii aan aqoonin dhaqan fiican iyo ilmaxnimo iyo waxbay ku tabaayaan laakiin xaqiiqdeeda markaad hoos u ogaato wax badan baad yacni islaamka in ilaahay uu muslim kaa dhigay shareecadanna uu ku waafajiyey baad ilaahay uga mahadinaysaa waayo markaad heyrkaa aragto oo jahli ku ku nool ayaad islaamka qiimihiisa fahmay walidaalika dadka dhahaya islaa yani muslimiinta maxaan ku haysanaa diinta iyo dadka dhahaayo kale iyo waa nalaga tegay waa nalaga hormaray iyo laa kuwaas waa hormaray inuusan waxba ka aqoonin diinkiina waxba kama yaqaanin kaasaa dad ugu liito ayb marka wuxuu leeyahay shuruudaa saddexda abaa marka meesha ku jirto waxa addoon in loo guursado loo diidayana waxay tahay ilmihiibaa waxay ku noqonayaan ilmuhu hooyaday ku raacaan xornimada iyo addoonnimada ayb marka falyankix mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum xaal ay addoommadiina ka mid yihiin almu'minaati mu'minaadka ah wallaahu allaa aclamu ku ogaal badan biiimaanikum iimaankiina allaa ku ogaal badan yacnii wixii ay idiin muujiyaan oo iimaanka ka aqbala amaa wixii quluubta ku jiro allah ku ogaal badan idinka iyo iyagaba bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kaleu ka ahaaday siday uga ahaadeen yacni antum banuu aadam kuwa xorta ah iyo kuwa addoomadaba waa bani aadam marka addoonnimadu islaamku ma keenin isaga islaamku ma keenine iyadoo jirto ayaa nebi moxamed lasoo diray sala allahu calayhi wasalam iyadoo lays addoonsado oo addoonnimadu jirto ayuu nebigu yimid sala allahu calayhi wasalam waa yareeyey marka rasuulka addoonnimadii waayo in asbaabihii laysku addoonsanayay in badan oo ka mida xaaraana laga dhigay sharcan sharcan hal sabab keliya laga soo reebay ee asbaa yacnii xornimadiina waa dhiiri geliyey qofkii qof xoreeyo ajarka uu helaayo dunuub markuu dadku ay galaan kafaaro waxaa looga dhigay addoon in la xoreeyo waajibaadka qaar qofku markuu awoodi waayo addoon ha xoreeyaa la yidhi marka islaamku addoonnimada waaba la dagaalamayaa la dhihi karaa ayb maahan marka in addoonnimada islaamka lagu soo riixo oo aayadahan oo kale marka la arko la yidhaha maxay tahay islaamnimadan addoonnimada ka sheekaynaysa wadci jiro oo islaamku u yimiday ahayd ouna daaweeyey islaamku ayb berihii hore waxaa laysku addoonsan jiray qofku haddii qof uu deyn ku yeesho u gudi waayo waa addoonsan jiray ninkii dhulkiisa kasoo tago meel dadkiisu aynan ku badnayn maraayo waa layska qabsan jiray markaasaa la addoonsan jiray dagaalada waa laysku addoonsan jiray habab badan bay dadku isku addoonsan jireen shaaricu marka waxaasoo dhan waa reebay hal albaab ayuu furay qofka isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta diidan oo weliba la dagaalamayo addoonnimadii alla isagoo la dagaalamayo marka la qabto ayaa addoonsigu meeshaas bis ayaa laga furay iyada lafteedana khiyaaraad kale ayaa dhinac taagan fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa-an iyayaa taagan marka waxaa la yaab leh in islaamkii lagu soo riixo kii addoonsi kii ugu xumaa sameeyeyna uu iska leexiyey isaga marka ummaddu hadday iska daciifto wax walba iyadaa lagu soo tuuraya iyaguna waa iska qaadanaya bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kaleu ka ahaaday tafsiirka ugu mudan kaas ayb ibnu jariir baa isaga waxaa uu leeyahay bacdukumtan falyankixda lasoo qadaray ayay u tahay buu leeyahay faacil falyankix mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaati wallaahu aclamu biiimaanikum bacdukum qaarkiin ha nikaaxsado min bacdin qaarka kale ha ka nikaaxsada xaggooda laakiin abuu xayaan wuxuu leeyahay arrintaa iyadaa aad bay luqada uga sawaabka uga fog tahay ee kutubta tafsiirkana waxaas in laga dahiray bay ahayd uu leeyahay waana qalad aad u fog buu leeyahay waa aad buu u fogeynayaa meeshaas abuu xayaan kitaabkiisa albaxru lmuxiidka leanna wax badan baa u dhexeeya intaas in marka ay u dhexayso oo haddana tarkiibka laftiisa xagga macaanida ee marka laga fiiriyo shiddo iyo qalaq baa ka muuqda marka bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kalew ka ahaaday bani aadam baad kulligiin wada tihiin fankixuuhunna nikaaxsada addoomihii biidni ahlihinna ehelkood idinkiis amarkooda yacni ku nikaaxsada ehelkaas marka maxaa laga wadaa dadka iskale ayaga addoonta marka la nikaaxsanayo sayidkeeda waa inuu guuriyaa ou bixiyaa ayib hadday marka naag leedahay ka waran ilaa addoontaani ninna waa yeelan karaa sayid waa u noqon karaa naagna waa u noqon kartaa sayid hadday marka naag ay sayid u noqoto idinkeeda waa la rabaa ilaa iyadaa iskale addoontan la guursanaye laakiin alimaamu shaafici wuxuu leeyahay caqadka nikaaxa lama baashirayso waxay wakiilan dad bay markaa yacni caqadka u wakiilanaysaa qofkaasaa nikaaxay oo ragga ah nacam leanna naaguhu waxma nikaaxaan ayaga walaayo iyadu saasa ma laha laakiin waxay leedahay in laga fasax qaato ayb bacd laaima bacd almadaahib ama bacd alaa'imana oo sidaasi ka duwan qaba waa jiraan laakiin ma xoog badna warkaas na fankixuuhunna marka la leeyahay addoomadaa nikaaxsadana hal miyuu ku gaabsanayaa mase kaba ka badan waa guursan karaa alimaamu shaafici iyo abu thawr iyo aimo badan waxay imaam axmed iyo isxaaq iyo hal addoon bis baa loo ogol yahay waayo awalba daruuro ayaa keentay wadaruuratu tuqadaru biqadarihaa middan keliyana waa ku dhowrsan karaa zino waa isaga ilaalin karaa marka inuu laba iyo saddex iyo afar addoon uu guursado ilmihiisiiyo addoonnimo ku badinayay noqonaysaa ayb abu xaniife iyo zuhri iyana waxay leeyihiin afar waa ka guursan karaa waayo guurka tiradiisa marka la fiirinayo waxaa laga fiiriyaa ninka ninkan awel afar xoraa u bannaanayd afar addoonna waa u bannaantahay ka fiiriyeen laakiin mas'aladaas ma xoog badna waayo wax awalba daruuro lagu baneeyey halka ayaa lagu kaaftoomaa nacam waayo halkaasi zino waa uga dhowrsan karaa waatuu siiyahunna yacni addoomadaa siiya ujuurahunna meherkooda siiya bilmacruufi si la yaqaan u siiya sharciga iyo curfigaba lagu yaqaan marka waaatuuhunna ujuurahunnadan yaa la siinaa meherka addoon iyada addoonta ama yaa la siinayaa mase sayidkeeda ama haweenta qofka iska lahaa la siinayaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahay sayidkaa la siina lianna addoon waxba ma milkiyo isagii baaba la leeyahay xoolihii la siiyana sayidka unbaa unbaa yeelanaya halkaasu isagu maray ayb ilaa ana sadaaqa lisayidi sadaaqan iyo meherkan sayidkaa iskale ninka iskale addoontan sababta waxay tahay waa manfaco isaga laga tegsiiyey waay waayo markay marku nin yahay sayidku addoontaani milkulyamiin inuu ugu tagaa u bannaaneyd maanta haddii nin uu ku daro waa uga dhammaatay isaga maadaama manfaco laga tegsiiyey oo asagu ay wax ka maqan yihiin meherka asaga ha qaata marka iyo addoon inuunan wax milkin karin darteed alimaam maaligna isaga wuxuu leeyay maya iyadaa la siinayaa maxaa yeelay iyada manfaco iyada laga oofsadayay muqaabil u tahay mas'aladaana sideedaba imaam maalig imaamu shaafici waa isku khilaafsan yihin addoon wax ma yeelo karaa imaam maalig isaga xadiidka wuxuu qabsanayaa marka man ibtaaca cabdan qofkii addoon iibsada lahu maalun lahu maalun baa la yidhi buu leeyahy marka maal waa yeelo karaa aduu xadiidkaas macaani iyo waxbay ka bixiyaan hadda meeshaan ma ahan mowdiciisa ayb muxsanaatin xaal ay yihiin kuwa dhowrsan oo zino ka dhowrsan hayra musaafixaatin kuwa zaaniyaada xaal aynan ahayn walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiibo kuwa samaysanayana aynan ahayn yacnii addoommada aada guursanaysaan guursada ajar meherkooda siiya zaaniyaad yacni waa inaynan ahayn waa inay dhowrsan yihiin kuwa saaxiib hoosaad lehna waa inaynan ahayn marka de saaxiib hoosaadku carabta waa aqoon jireenoo khidniga marka waxaa weeyaan akhdaan waaxiduhu khidnun wa khadiin waxaana laga wadaa nin uu naagta usoo dhuunto oo ka sinaysto oo ka xaajo guto waa waxaanu hadda lafteeda saaxiibka ay dhahaan wa saaxiib meeluu haysta malen zawjna maaha waa un yacni waxaa weeyaan hadduu wax ugu taga saaxiibtinimona waa zaani un wax kale maaha ayb walaa mutakhidaati akhdaanin xaal kuwa saaxiib saaxiib samaysanaya xaalaynan ahayn fa idaa uxsinna xarafkan marka laba qira'a la akriyey fa idaa axsanna iyo fa idaa uxsinna faidaa uxsinna haddii la akriyo macnuhu wuxuu noqonayaa fa-idaa haddii uxsinna loo guuriyo oo muxsanaad laga dhigo kuwo xaasas leh laga dhigo oo markaa yacnii kuwo la guursaday ay noqdaan ayb fa-idaa axsanna xamse iyo kisaa-i iyo shucbaa akhriyeen can caasime fa-idaa haddii axsanna far farjigooda ay ilaaliyaan oo ay nikaaxa ku ilaaliyaan labada macnahaan waa isku mid fain atayna idaadan marka jawaabteeda aawe jumlada dambe shardigeeda iyo jawaabkeeda waxay dhacayaan jawaabu idaadan noqonaya fa idaa haddii uxsinna la zawjeeyo oo la yacni la guuriyo fa in atayna hadday la imaadaan bifaaxishatin zina hadday la imaadaan facalayhina iyaga korkooda waxaa ahaanayo nisfu maa kii nuskiis kala barkiis cala almuxsanaati kuwa xorta ah dushooda ahaanayo min alcadaabi xaal uu cadaabkana yahay ayb aayadda marka waxay ka hadashay addoonta haddii la guursado oo yacni guur ay soo marto ama markaa kadib ha la furo ama iyadoo la qababa hadday doonto ha sinaysatee marba haddii iyada oo lagu la guuriyey zine ay la timaado wixii lagu samayn lahaa oo ciqaab ah ciqaabkaasuna muxuu noqday gabdhaha xorta ah markay zinaystaan waxa lagu ciqaabo kala barkiis ciqaabka marka haweenta xorta ah markay zinaysata ay maraysa laba unbau noqon karaa imaa inuu noqdo rajmi iyo imaa inuu boqol karbaash noqdo sow maaha rajmigu kala barma laga dhigi karaa maya rajmi ma kala barmo meeshaan marka rajmiga waa ka saaraysaa addoon sideedaba lama rajmiyo addoon iyada lama rajmiyo waxaana laga fahmay facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab lianna arajma laa yatanasaf rajmigu nus ma noqdo waxa nus noqon karo waa karbaashka konton karbaash ku dhufta waayo marka aayadda marka konton in lagu dhufto hadday muxsanad tahay ayay aayaddu ka hadashay amaa haddaynan muxsanad ahayn oo ay tahay aynan guur soo marin aayaddu waa ka aamustay sunnadaa u banbaxday marka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka a yacni caamkaa wuxuu leeyahay idaa zanat amatu axadikum fatabayana zinaaha falyajlidha alxadda walaa yuharib calayha uma in zanat الthaniya uma in zanat الthaniya falyajlidha walaa yuharib calayha uma in zanat الthalitثa fatabayana zinaha falyabichaa walow bixablin min shacrin min shacarin marka xadiidkaabaa wuxuu tilmaamay addoonta sayidkeeda isaga joogto la qabin hadday amaan la guursanin hadday zinaysato in iyadana la jeedlayo marka hadday nikaax soo martana aayadda qur-aankaa ka hadlay haddaynan soo marinna sunnadaa ka hadashay addoon marka xadkeedu ama nikaaxa soo marto ama yaynan soo marin waa un karbaash karbaashkaasna marka wuxuu noqonayaa ama jeedalkaas kuwa xorta ah nus inta la jeedlo kala barkiis addoonkiina muxuu noqonaya xaalkiis addoontii aayaddaanaa sheegtay addoonkii muxuu noqonayaa hadduu zinaysto addoonkii isaga marka waxaa looga isagana konton unbaa lagu dhufanaa qiyaasan calaa alamati iyadoo addoonta looga qiyaasanayo marka fiiri adilada siday u tanawucayso addoonta muxsanada ah qur-aankaa sheegay midda kale sunnadaa sheegtay addoonkana qur-aanka iyo sunnada labadaba ma aynan sheegin laakiin waxaa looga qiyaastay addoonta waayo sharcigu inuu kala geeyo laba qof oo isku oo wada riqi wasfiga addoonnimada ku wada sugan inuu kala geeyo kana waa la ciqaaba kana lama ciqaabayo ma yeelayan mutamaahilaad sharcigu laba shay isku mid ma kala qaadayo shaaricu walidaalika a'imada marka waxay u daliishadaan midkaas kale qiyaaska qiyaaska marka adilada fiqhiguu ka mid yahay ayb dalika xukunkaasi ishaarada marka waxay udhacaysaa ay dalika alxukmu xukunka almadkuuru ee la sheegay waa maxa fii nikaaxi اlamati addoon in la nikaaxsado xukunkaa liman ayuu u sugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata dhib qofkii ka cabsaday marka zinada dhib ayaa lagu tilmaamay tacbiirka qur-aanka feeriya waalcanatu maa dara rajula qofka wixii dhibo ayaa waxaa la yihaha cana alcanat yuqaalu waxaa la yidhaha qad canita fulaanu yacnatu canatan zinaduna waxaa ku sugan dararun fi ddiini waddunyaa diin iyo adduunyaba zinada darar iyo dhibaa ku jira qur-aanku marka zinadii ayuu wuxuu ka cabiray dhib waana tahay dhib xaqiiqdeeda mujtamaca ay zinada ku dhex faaftana ee cuquubaad rabbaaniyo caama ku dhacayo haddaan xuduudda la fulinin ee amraad iyo cudurro ayaa ku badanayo waxaa ku imaanaya faqri iyo shiddo iyo dhib ee waxaa ku badanaya isdilka iyo yacni waayo cirdi bay zinadu ku saabsan tahay waxaa laga yaabaa marka qofkii laga zinaystay dadkii yacni dadkiisii laga zinaystay inuu ka kale marka uu dilaba baynamaa haddii xuduud iyo la oogi lahaa waxa ay yaraa lahaayeen ayb marka zinadu waa dhib aakhirana de cadaab bay leedahay oo waa kii nebiga habeenkii la dheelmiyey ama yacni markay labadii malag ay riyada ugu yimaadeen waxyaabihii marka ay tuseen waxaa ka mid ah dad meel tinaar ah hog dab ka shidan yahay ku jiro oo marna marka yacni kor usoo baxayo qaylinayo marna yacni hoos aadayo kuwaana marka zunaadu ku tilmaamay nebiga sala allah ayaa loogu sheegay sala allahu calayhi wasalam wa an tasbiruu inaad sabartaan can nikaaxil imaa-i addoomaha guurkooda inaad iskaga sabartaan ayaa khayrun lakum idinka idiin fiican oo idiin khayr badan inta ilmihiinu ay addooman dad kale u noqon lahaayeen wallaahu alla hafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waaye ilaahay yuriid اllahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum wayatuuba calaykum yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa haadaa kan buu rabaa axkaamtan fuli in la fuliyo axkaamtan yani kalifaadda axkaamtan oo idinku kalifay ayuu alla rabaa liyubayina si uu u caddeeyo ayuu u rabaa lakum idinka uu idinkugu caddeeyo sharaa'ica diinikum diinkiina sharaa'icdeeda soo idinkugu caddeeyo wayahdiyakum ou idin hanuuniyo sunana aladiina kuwii jidkooda ou idinku hanuuniyo min qablikum idinka idinka horreeyey oo min ahli اliimaani billaahi wa ambiyaa'ihi dadkii alle ee rasuul rumeeyo idinka idinka horreeyey dariiqooda si aad markaa aada ugu hanuuntaan wayatuuba inuu towbad aqbalo calaykum korkiina uu kusoo laabto bilcafwi waraxmati inuu idinkugu soo laabto ayuu alla rabaa wallaahu alla caliimun mid ogaal badan waayo oo waxa uu jideynayay axkaamta ku ku cilmi badan waayo ilaahay xakiimun xikmad badano waayo axkaamta uu jideey iyo waxa uu jideynayo xikmad ayaa ayay ku dhisan tahay yuriidudan marka macmuulkeeda mafcuulu bihigeeda waa la qadaraa oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa yuriidu llaahu haadaa ilaahay kan ayuu rabaa lasoo sheegay ama yuriid llahu alla wuxuu doonayaa takliifa maa maa kallafa bihi cibaadahu addoommadiisa waxa uu ku kalifay yacni takliifkaas buu alla rabaa muxuuna sidaa uu u rabaana liyubayina si uu idinkugu caddeeyo lakum idinka idinkugu caddeeyo sharaa'ica diinikum diinkiina sharaa'icdiisa ama xalaalahu wa xaraamahu diinkiina xalaashiisa iyo xaaraanta waxa xalaal iyo xaaraan ah si uu idinkugu caddeeyo ayuu allah axkaamtan u rabaa oo idinkugu jidaynaya marka ninkii aan de diinkii aqoonin iyo axkaamtii qur-aankii iyo sunnadii iyo aan cilmi u lahayn qof xalaal iyo xaaraan aan kala aqoonin oo iska socdo waay marka tasawar bal waxaad suuraysataa qof aan axkaamtii iyo allihii abuuray wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay iyo waxau xalaaleeyey iyo waxau xarimay iyo waxa isaga loogu dhowaado iyo waxa looga fogaado qof aan garanaynin ka waran iyo qof intaas yaqaana ma siman yihiinna ma sinna ayb lidalika marka diinka in la barto ahamiyad weyn ay leedahay man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay khayr la doono nebigu wuxuu yihi diinkuu fahmsiiyaa markaa ninkii diinka la fahmsiiyey khayr weynaa la siiyey qofkaan diinka fahminna maxaa laga qaadanaa xadiidkaas inaan khayr lala doonin weligiis hadduu doono ama madax ha noqdo ama b h d ha qaato ama yacni adduunyo badan ha jamciyo khayr lalama doonin mar haddaan diinta la fahamsiinin marka waxaad ku dadaashaa inaad diinka maalin alla keeno waxun inaad kororsato oo diinka sharaaci sharaa'icda inaad fahamtood garato isku day ku dadaal oo marku qofku isagoo dariiqaas haayo ou dhinto dariiq janno unbuu galaan ayuu u socdaa qofka waayo maalinba maalinta ka dambeysa wax janno lagu galaad baranay wax naar la ysaga ilaaliyaad baranaysaa laakiin wax culumtan maadiga inta adiga aada baranayso waxaad u baranay un waxay tahay inaad ku shaqaysato beriis kusoo saarto waxaa laga yaabaa markaad saas afka uga jirtood dhammayso ood shahaadadii qaadato inaad iska dhimato inaa ku shaqayso weyso waa laga yaabaa aakhiro markaad tagta marka waa waktigii kaaga dhumay ma kula tahay inaad ajari wax ka helaysid laa laka walaa caleyka dheefna kama helaysid dembina kuma lihid hadaad wax fiican baratay nin marka waxaa tahay wakti ka dhumay laakiin wax la-aan taagan laa laka walaa caleyka laakiin markaad diin adoo baranaayo adoon caalim noqoninba aada iska dhimato xataa intaas ajar baa kuu socday aada baranaysay aakhiro marka adaa un wax helaya marka dadkana maanta waxa ugu yar maxay tahay ay la barto dadka agtooda quluubtooda wax ka yar diinka wn oo qofka diinka bartaa waxay u haystaan marka diin keliyaan ba diin keliyaan baranaa qofka yihaah waxaa loo haystaa qof aan shaqaysa doonin ama aan wax heli doonin oo kale loo haystaa cudurkaasna hadda sooma bilaabanin mar hore u soo bilaabin ilmaha marka dugsiga lae iskoolka la geeyana waxaa la dhihi jiray war iskoolka maxaad u barataan mustaqbal inaan hiigsado dugsiga maxaad u dhiganaysaa ma la isweydiinayo intii un diin nuxurkiis baratay ayaa wax kalena wax ka keenay sida qaalibkaa marka yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa ou rabaa haadaa xukunkan axkaamtan lasoo sheegay liyubayina si uu u caddeeyo lakum idinka uu idinkugu caddeeyo sharaa'ica diinikum uu idinkugu caddeeyo diinkiina sharaa'iciisa wayahdiyakum uu idin hanuuniyo sunana aladiina kuwii jidkooda uu idinku hanuuniyo kuwii wadooyinkoodii ay qaadeen min qablikum idinka idinka horreeyo ahlu min ahli liimaani billaahi ah mu'miniinta idinka horreysay dariiqooda inuu idinku hanuuniyo wayatuuba inuu soo noqdo alla calaykum korkiina uu kusoo noqdo bitowbati bilcafwi uu ugu soo noqdo waraxmati i naxariis ayb oo idinka towbad aqbala macna wallaahu alla caliimun ku ogaal badan waayo ilaahay mid aad u ogaal badan waayo axkaamtuu jidaynaya cilmi ayuu u leeyahay xakiimun mid falsan waayo xikmad baa ka dambayso iraado maxdiya ma aha saasuu rabaa waa rabaa bis ma aha xikmad baa ka dambayso wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum wallaahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu towbad aqbalo ou soo noqdo calaykum idinka korkiina inuu kusoo noqdo naxariis iyo dembi dhaaf iyo cafis inuu idinkugu soo noqdo wayuriidu aladiina kuwii waxay rabaan yatabicuuna raacayaan ashahawaati kuwa shahawaadka raacaya waxay rabaan an tamiiluu inaad iilataan maylan iilasho cadiiman weynin badan sidaasay kuwaana rabaan ayb wallaahu alla yuriidu wuxuu rabaa an yatuuba inuu soo noqdo calaykum idinka korkiina inuu kusoo noqdo naxariis iyo cafis oo ugu soo noqdo idinka towbad aqbalo wayuriidu ladiina kuwii waxay rabaan yatabicuuna raacayaan ashahawaati kuwa shahawaadka raaco waxa dookooda iyo naftooda ay jeceshahay kuwa raaco waxay doonayaan an tamiiluu inaad qalloocataan idinka maylan iilasho iyo qalloocasho cadiiman aada u weynin badan mujaahid wuxuu yidhi marka ay an takuunuu inaad ahaataan midlahum iyagoo kale kuwa shahawaadka iyo dookooda ka cayaaro waxay rabaan iyagoo kale inaad noqotaan tasnuuna kamaa yasnuun inaad sinaysataan say ayagu u sinaysanayaan oo kale ayb wacalaa hada almacnaa marka macnahan haddii la qabto azunaatu baa marka laga hadlay marka kuwan qallooco ee iyagu qiyamkii ka dhumay ee cifada iyo dhowrsanaanta xumaan iyo ceeb u arkaayo zinadana xornimo kuwa u arko idinku waxay idinla rabaan sidoodoo kale inaad noqotaan ood sinaysataan imaamu mujaahid sidaasuu ku fasiray marka kuwa zunaadda ay zinaysto inaad zaaniyaad noqotaanay idinka rabaan ay idinla rabaan ayb marka zaaniyaddu marka naagahoo dhan inay zinaystaan waa iska rabi lahayd mid walba leanna xumaanta in lagula jiro oo aan laga lala sinaado oo aan laga fiicnaanin ayay rabi lahayd u fiirsa adiga qof kastoo xun in lala xumaaduu jecel yahay si aan loo ceebsanin si aan isaga uunan u noqonin far soo dheeraatay mujtamacaadka marka waxaa laga rabaa inay jaahiliyada ku sinaadaan ayaa laga rabaa marka waxa un xarbiga iyo dagaalka faraha badan lagu hayo ee qarashka iyo maalka iyo waqtiga iyo lagu bixinaana waa muslimiinta bis dadkaas cawaanta iska oo mushrikiinta iska ah iyo kuwa duurka ku jira cid xuquuqdood iyo xuquuqay dayacaan iyo qiyamaa loo toosinayaa iyo maqli maysid farta un waxay ku godan tahay intaan ilaahay caabudayso un toosnaanta ilaahay waafajiye warka wayuriidu ladiina yatabicuuna shahawaati sidaas tafsiir labaad wuxuu leeyahy alyahuudu wanasaara baa laga wadaa aladiina yatabicuuna shahawaat waa yahuudda iyo nasaarada inaa qalloocataan ay idinla jecel yihiin waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaan marka in laga leexdo waa qofku adduunyada haddii xataa culays iyo dhibaato iyo waxyari iyo iyo xaalad adag ay soo fuusho adduunyada laba beri waayo diinkaagoo kuu badbaado iyo dhoor dhowrsanaato yaa ka fiican yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa an yukhafifa inuu fududeeyo cankum idinka xaggiina inuu ka fududeeyo ayuu alla rabaa wakhuliqa alinsaanu wakhuliqa waa la abuuray al-insaanu insaankii daciifan xaal uu yahay ku taag daran isagoo aha la abuuray daciifantaas marka waa la xaaleyn karaa waxaa kaloo ku bannaan mansuub binasci lkhaafid oo marka uu noqdo wakhuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii baa la abuuray daciifan bidacfin taag darri baa lagu abuuray ama in laga macneeyo daciifan la yidhaahdo ay min shay-in baa laga abuuray daciifin tamyiizna waa isaga bannaan yahay wakhuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii baa la abuuray daciifan min jihati dacfin intaba waa bannaynaya ayb marka aayadana yuriidu llahu an yukhafifa cankum rabbi wuxuu tilmaamayaa in shar axkaamtan axkaam fudud oo lagu camalfali karo ay tahay allana axkaamu yani anahu yani yusahilu calaykum fi axkaami sharci sharciga axkaamtiisa inuu fududeynayo alla aayaddan ku tilmaamay nebigana de tilmaantiisaba waxay ahayd wayadacu canhum israhum culayskii ummadihii hore haystay inuu ka dejiyaaba loo keenay ayb rasuulku wuxuu yihi sal l slam bucidtu bilxaniifiyati asamxati sahlati diin waxaa la ila soo diray fudud oo lagu dhaqmi karo laakiin dadka misaajkoodu kharibmay oo ayagu marka yacni ahwaa'dooda sideeda waxaad ogaataan waxaan waa adag yihiin waa iska shay nisbi ah waay waxaa laga yaabaa shaygaas inuunan adkayn laakiin qofkan dabcigiisa wax ku jiro ama daacigiisa waxaan ugu yeerayo daciif ah dartiis inuu shayga ugu adkaaday marka adiga fahamkaaga iyo inaad u aragto axkaamtan inay adag tahay ma ahan inay adag tahay ma ka dhigaysa sidaas arrintaa mithaal haddii laga bixiyo maalan waxaad arkaysaa qof haddii la yidhaahdo yacni war salaadan soo tuko shan daqiiqa salaada shan ama toddoba ama toban daqiiqa lagu tukada afartan ragco toban daqiiqa lagu tukan karaa marka si aayar loo tukado waxaad arkaysaa nin ku dhahayo war shantan salaadood shantan jeer masaajidka la la aadayo waaba dhib ninkaas haddaad u dhaba gasho taariikhdiisa waxaad arkaysaa meeluu istaagaa qofow la sheekaysanaa fadhi ku dirirow galaa waxaa laga yaabaa inaad ku martay laba saac kadibna aada soo martay asoo sidii u taagin aawo wixii adkaay marka qofkaas ma laga rumaysan karaa sharcigu waa adag yahay ma laga rumaysanayo ayb waxaad arkaysaa dadka qaar marka la yidhaha shaqaad jirto xoogaa mushaar fiican lagu qaadanayo caawa sideed saaca shaqadaas waa inuu qofku u dheelmadaa oo meel hiblaayo soo istaagaa oo baabuur ka qaadayo waa taagan yihiin dadka laba ragcoo salaatuleyl oo u tukadana waa adag tahay hurdayaa kasoo kaci karo qofkaasi marka waxaan sharcigu waa adag yahay iyo ma-adka laga yeeli maayo kaasoo kale sharcigu sidiisoo waa fudud yahay sidaan ilaahay u sheegayo yuriidu llahu an yukhafifa cankum laakiin qof misaajkiisu qaribmay ma ka tarjumayo waxaan adeeg iyo jileeca ayb kitaabkan marka ibnulwasiir alyamani uu leeyahay arowd ulbaasimka masale noocaasu aada uga hadlaan nin waxaad arkee yacnii afar iyo toban saac labaiyo toban saac shaqaynayo shaqo adag xamaali oo dhididayo container dejinayoad arkaysaan camal yar haddaa u istaag dhahdana waa allahna soo hanuuniye waa adag tahay uu kuleeya waaas waxyaabahaas oo kale u ka hadlaa waana sidaas uu tilmaamaya wakuliqa alinsaanu wakuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii daciifan xaal uu yahay isagoo taag daran baa la abuuray suurat ruum aakhirkeedana allahu ladii khalaqakum min dacfin waa ugu tegeyn yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbail yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina ha cuninina baynakum dhexdiina xaal ay tahay bilbaatili ha ku cuninina gardarro iyo baatil ha ku cuninina maalkiina dhexdiina ilaa an takuuna inay ahaanaysa ma ahaane al amwaalu maalyaalku tijaaratan inay ahaanaysa maalyaalka aada cunaysaan tijaaratan inay ahaanaysa ma ahane tijaaro ganacsi ganacsiga oo tijaarada oo saadiratan soo fulayso can taraadin kusoo fulayso raalli ahaansho xaggeeda raalli ahaanshaha oo minkum xaggiina ka ahaaday walaa taqtuluu ha dilinina anfusakum nafihiina ha dilinina in allaha alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan markii laga soo hadlay de axkaamtii guurka iyo meherna uu ku jiray guurka nikaaxu maadaama meher iyo maal la bixinayo uu ku jiray ayaa waxaa la leeyahay war maalka aada isticmaalaysaan maal xalaala ha ahaado axkaamtii waxaa laga soo baxay marka nikaaxa nikaaxii marka waxaa qeyb weyn ka ahaa meherka meherkiina waa maal maalkaas iska fiiriyaa laleeyahy meeshaad ka tacbaysaan marka nafaqada ayaa nikaaxa waxaa ka dhalanaya biil biilkaasna iska fiiriya meesha uu ka imaanayo marka qur-aanku siyaalkaasuu marka iskugu xirxiran yahay munaasabaadku sidaas waa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum idinka dhexdiina xaal ay tahay maalyaalkaa dhexdiina ay tahay bilbaatili gardarra ha ku cuninina si gardarro ah baatil ha ku cuninina gardaradii marka maxaa soo gelaya tuugnimada waxaa soo gelaya dhaca waxaa soo gelaya xeelad xeeladaysi iyo khiyaano inaad ku kala qaadataan waxaas oo dhan baa soo gelaya sharcigu marka tilmaanuu bixiyey bis tilmaantaas marka waa maxay gardarro si aan adiga kuu cunan min inaad ku qaadato amwaalakum marka la leeyahayna muslimkaoo dhan baa isku mid ah maadaama hal naf ay leeyihiin ayaa la leeyahay qaarkiin qaarka kale sa ayaanu kula dhaqmin gaalkii isaga ma lagula dhaqmi karaa maya isaga laftiisa laakiin mu'miniinta badanaa mucaamalada iyaga dhexdooda isu badan sidaa unbaa loo ayaa loo yiri ilaa an takuna tijaaratan xarafkan marka ilaa an takuna tijaaratan ilaa an takuna tijaaratun intaba waa la akriyay tijaaratan marka la yidhaha kaanadu waa naaqisa ilaa an takuuna inay ahaanayso alamwaalu maalyaalka aada cunaysaan tijaaratan inay ahaanayso maahane tijaaro inaad yacni wax kala gadanaysaan tijaarada oo saadiratan mid kasoo fulaysa ah can taraadin raalli ahaansho xaggeeda labada wax kala gadanayso ay isugu raalli yihiin raalli ahaanshahaasna waa inuu waafaqo sharciga mucaamalo sharciga xaaraan ku ah hadday raalli isaga noqdaan wax ka jira ma laha ayb raalli ahaanshaha oo minkum idinka xaggiina ka ahaanayo ilaa an takuna tijaaratun haddii la yidhaahna ilaa an tuujada ilaa an taqaca inay dhacayso maahane tijaaratun tijaaro tijaarada oo saadiratun soo fulaysa can taraadin raalli ahaansho xaggeed kasoo fulaysa raalli ahaanshahoo minkum xaggiina ka ahaanaya ganacsigaas si gaara loo sheegay ee qofku meesha uu maalka ka kasbayo ganacsi keliya maahan risqigiisa siyaalo badan xirfad xirfadda inkastoo iyadaba ganacsi ay iska tahayo waa ijaaro ijaaraduna waa bayculmanaafic ayb wixii uun xirfooyin iyo ganacsi iyo beer la fasho iyo waxaas oo dhan kasabka oo dhan wujuuhul kasbi alxalaal waa iska soo gelayaan ayb meeshaas marka tijaara beeca axkaamtiisana waxaan filayaa wa axalla allahu lbaycan uga soo hadalno buyuucda manhiga ah iyo waxyaabaha la xiriira walaa taqtuluuha dilinina anfusakum nafihiina laba tafsiir baa ku jiro tafsiir wuxuu leeyahay qaarkiin qaarka kale yaynan dilin walaa yacni laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin waxayna la socotaa laa ta'kuluu amwaalakum ilaa qofka maalkiisa maahan in laga celinayo inuu cunee idinka dhexdiinaa laga wadaa maadaama hal naf ay muslimiinta oo dhan isku mid yihiin ha isdilinaa marka macnuhu ou noqona macnaha labaadna waxa uu yahay walaa taqtuluu anfusakum qofku iyaanu naftiisa gooynin ammaanay ku tahay allah u dhiibay ku ammaaneeyey iyounan nafsadiisa dilin oo qofku ma bannaano inuu naftiisa gooyo ou dilo oo allah yacni nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man taraddaa min jabalin qofkii buur kasoo hoobto oo buur buur iska soo tuuro faqatala nafsahu nafsadiisa dilo fa huwa fii naari jahannama yataraddaa naarta jahanamo dhexdeedu ku antaroormayaayo ku ayuu ku shalwanaa ama uu ku hoobanayaa buur ayaa ayuu ka hoobanayaa jahanamo ku taallo bacdi riwaayaat marka khaalidan mukhalladan fiiha abadan ay ku darayaan laakiin riwaayaadkaas xagga xagga xadiidka war baa ku jira ayb waayo qofka inuu naftiisa gooyo gaal ku noqon maayo hadduunan banaysanin arrintaa iyada waa kabiira min alkabaa'ir waay marka naarta inuu waa ku waarayaa la dhaho sidaas marka nusuus fara badan baan sidaas tilmaamaynin ayb xadiid kalena wuxuuba ahaa man qatala nafsahu bishayin nafsadiisa qofkii wax ku dilo fi dunyaa addunyada dhexdeeda waxuu raba ha ahaado cudiba bihi yowma alqiyaamati maalinta qiyaama shaygaasaa lagu cadaabayaa ayuu isku dilayaa hadba sidii uu isku dilay waxaa kaloo la miday culimmadu meeshaas geliyaan qofkii sidaas oo kale sabab isugu noqdo inuu markaa yacni naftiisa gooyo sabab isugu noqdo isaga toos iskuma dilin laakiin tahlukou isdhexgeliyey wax sharcigu tahluko u yaqaanaan ka hadlaan tahlukada wax sharcigu uu tahluko u yaqaano ayuu sabab iskugu noqday uu isgeliyey intaba mufasiriintu halkan way ku tilmaamaan waana ku sheegaan weliba qofka markuu naftiisa gooyo quus ou adduunyada ka quustay yacni iimaan la-aan ama yacni qalaq iyo walwal iyo walbahaar soo food saaray darteed nafsadiisa uu ku gooyo waa waxa ugu sii daran oo ugu sii foolxun weliba waayo qofka muuminka haddii dhibaato ku timaado alluu leeyahay ilaahay inuu faraj ka sugo rabbi ou baryo waayo faraj ayuu helayaa maahan markii dhib gaaraba inuu naftan maxaaba aniga ay igu jirtaa iyo waxyaabahaas inuu yidhaahdo aayadda markaa waxaa gelaya marka si kasto qofkii si aan sharcigu amraynin ama sharcigu uunan banaynaynin naftiisa u gooyo ama sabab sharcigu uunan banaynaynin ku gooyo walaa taqtuluu anfusakum nahyigaani marka waa soo gela ayb in allaha alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaas lasoo sheegay ayb oo yacni mimaa sabaqa wixii soo hormaray oo muxaramaadkii soo hormaray oo dhan ayaa ishaaradu ay u laabanaysaa yacni maa sabaqa dikruhu min almuxaramaati qofkii sameeyo cudwaanan liajli cudwaanin collaytan dartiis wa dulman dulmi dartiis u sameeyo fa sawfa marda jeer waqti mar dambe ayaa nuslii aan gelin doonaa hi isaga naaran naar ayaan gelin doonaa mar dambe wa kaana wuxuu ahaaday daalika kaagaas oo gelintaa naarta la gelinayo yasiiran mid fudayd badan cala allahi alla korkiisa ishaaradii marka kullii waxyaabihii lasoo dhaafay muxaramaadkii baa loo celina cudwaanan wa dulman alcudwaanu maxaa laga wadaa waa mujaawasatu lxaddi xadgudub dulmanna maxaa laga wadaa wadcu shayi fii gayri mowdicihi shaygan booskii ou lahaa boosaan ahayn ayaa ayaa ayaad dhigtay sidaa qofkii u sameeyo naaraan gelin doonaabuu alla leeyahay marka naaraan gelin doonaa waa waciid sidaan hadda waxaa la yidhaha waciid qofkii waxaa sameeyo waa la ciqaaba waciidaa la yidhaha qofkii waxaa iyo waxaa wanaaggaas sameeyana waa la abaalmarinayaa wanaagaa lagu abaalmarinaana wacdiyaa la yidhaha wacdi iyo waciiday kala yihiin wacdiga ilaahay muxuu yidhi in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanqaadka ilaahay ma ka baxaayo qofkii wanaag ou sameeyo oo uga aba abaalmarin oo ugu ballan qaaday waa abaalmarina waana hawaabina ma ka baxaayo ilaahay waciidka alla laakiin goodiga alla ou qof u goodiyey qofkii waxaa sameeyo naaraan gelinayaa uu yidhi hadduu iska cafiyo ounan naar gelinin ballanuu ka baxay maa la dhahaa luqatan maya waxaan wax fahmayninaa sidaas dhahaya haddaad adiga maalan aada tidhaahdid qof aada maalan awood ku leedahay war haddaad waxaa samaysay isjir waa ku ciqaabayaa wixiiba uu sameeyey war niyow iska tag waa iska kaa cafiyey mar dambe ha u laabanin maxaa lagu dhahayaa malu arrintaa ma lagugu caynaya mase waa lagugu ammaana ammaan waayo arrintaas ballanka baxyana looma yaqaano qaara marka wax dhan isku dhex darayo waxay leeyihiin mar haddii qofka ilaahay naar oo u yaboohay waajib inuu naartaas geliyo saa darteed marka waxay leeyiin dadka muslimiinta ah ee ciqaabka loo yabo ee loogu goodiyey waciidkaas waa inuu fulaa qolooyinkaana marka waxaa la yidhaha waciidiye waciidiye ayaa loo yaqaanayo waa muctasilada iyo firaq marka waxaa jira dhumay oo iyagu marka sidaa abu camar ibnu lcalaa iyo camr ibnu cubeyd baana ku dooday mar arrintaas markaasuu wuxuu yidhi abuu camarow ma aragtaa in ilaahay ballan alla ballantiisa ma ka baxayaa maya ilaahay in allaha laa yukhlifu lmiicaad soo ma dhahaya haa ee waa maxay dadkaa naarta oo unan gelinaynin oo naarna mutaystay oo iska cafinayo maxay tahay sow ballan ka baxaya maaha markaasuu wuxuu le cujmadaa kuu geysay yuu yidhi saas nacam luqada carabigoodan aqooninaa kuu geysay yuu yidhi arrintaas nacam waayo carabtu ma dhahaan qofka bal yacni goodigiisa uu ku goodiyey markay iska dhaafaan oy yacni ka ba ay iska daayaan ballanka baxyo uma taqaano carab carabta laakiin ballanqaadka wacdiga markay ka baxaanay ballanka baxyo u yaqaanaan mar walbana markaad fiiriso qof faham xun oo diinta si qalloocan u fahma markaa aragto cujmo iyo qasad xun iyaa isbiirsanaya haddaad kutubta aada u akhriso culimadii hore ay qore qoreen ee caqiidada dadka caqiidada ka dhuntoo dhan markaad fiiriso qur-aanka aayaadka isku garaacayo oo aan axaadiidta wax badan ka aqoonin waxay u badan yihiin dad marka diraayadu ka maqan tahay oo cujmo iyo luqada ay ku yar tahay culimadiina aan markaa fahamka u daba joogin fasawfa jeer dambaan nusli aan gelinaynaa hay isaga naaran naar ayaan gelinaynaa kaas wa kaana wuxuu ahaaday dalika kaagaas ay wa kaana dalika alislaau gelintaas aan naarta gelinaynaya siran ku fudayd badan calalahi alla korkiisa ku fudayd badan oo ahaaday in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum in tajt mar haddii la sheegay dembi iyo kabaa'ir iyo muxaramaad yaa haddana alla wuxuu tilmaamayaa sida kabaairtaa lagu dhaafa iyo waxyaabaha in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shay kabaa'irtiis shay kuwiisa waaweyn tunhawna la idinka reebayo canhu xaggiisa nukafir dhaafnee oo asturnee cankum idinka xaggiina ka asturnee sayi-aatikum xumaanyaalkiina sakaa'irta aada gashaan waa idinka dhaafaynaa haddaad kabaa'irta ka dheeraataan dunuubtiina yaryar waaba dhaafaynaa bimujarad inaad kabaa'ir ka dheeraataana lagu dhaafayaa wanudkhil gelinee kum idinka idin gelinee mudkhalan gelin gelinta oo kariiman wanaag badan ee idkhaalan kariiman ayb xarafkan marka wanudkhilkum mudkhalan madkhalanna waa la akriyey mudkhalanna waa la akriyey madkhalan naafica akriyey mudkhalanna quraada badan mudkhalan marka waxay noqonee idkhaalan waayo adkhala waa rubaaci rubaaciga marka masderkiisa miimiga marka la sameynaayo calaa zinati ismi mafcuulihi ayaa lagu sameeyaa mudkhal ayay noqonee marka mudkhal marka waxaa laga macneynayaa wanudkhilkum idin gelinee mudkhalan idkhaalan gelin waa masder miimi ah waxaa kaloo ku bannaan daraf miimiya inaad ka dhigto oo aad tiraa wanudkhilkum idin gelinee mudkhalan makaanu gelin saana waa dhihi kartaa amaa qiraa'ada marka yacni naafic wanudkhilkum madkhalan kariiman marka la yidhaahdo waa masdaru dakhala dakhala yadkhulu masderkeeda miimiga muxuu ku imaanayaa madkhal waa mafcal ayuu ku imaanayaa ee marka wanudkhilkum taan iyo say noqone madk yacni dakhalada ayaa mutaawaco waxay la noqonaysaa adkhalada oo macnuhu marka waxaa ka dh waay ka dh waxay noqonaysaa sidaan tarkiibku wanudkhilkum idin gelinee fatadkhuluuna waa gelaysaan markaas madkhalan baad gelaysaan marka gelitaan ayb ayaad markaa gelaysaan kariiman kaasoo kariiman wanaag wanaagsan marka madkhalantan marka caamilkeeda wuxuu noqonayaa marka fatadkhuluuna fatadkhuluunadaasna waxay mudaawaco u tahay nudkhilkumtan adkhaltuhu waan geliyey fadakhala waa galay sooma dhehaysid marka haada sidaas waa marka ayb aayaddan marka dunuubtu inay kabaa'ir iyo sakaa'ir u qeybsanto aayadda laga qaatay waa dunuubta dadku ay gelayaan kabaa'ir iyo sakaa'ir labadaasaa loo qeybiyaa bidaliili hadihi laaya aayaddan yani yaana tusayso ayb kabiira marka kabiira maxaa la yidhaha kabiira waxaa la yidhaha de dembiga weyn waa dembigu uun markaa lacnad laga waajibiyey cara allaa laga waajibiyey xad ayaa laga waajibiyey cuquubo adduunyada dhexdeeda naar in lagu gelaayaa la sheegay xaaraan ayaa sharcigu ku tilmaamay ismi iyo dembi kabiir weyn inuu yahaa lagu tilmaamay wixii sidaasoo kale waxaa loo yaqaanaa kabiira min dembi weyn kabaa-irtu marka asal ahaan marka laba asalay ka timaadaa imaa waajib laga tegay iyo imaa xaaraan lagu dhacay la koray labadaas asalay leedahay imaa irtikaabu maxduurin shay layska xarimayo qofka uu koro ow yacnii tadyiicu waajibin ama tarku waajibin waajib laga tago labadoodana waxaa daran in waajib laga tagaa daran xaaraan in la koro iyo in waajib laga taga in waajib laga tagaa dembi weyn waayo waajibku waa maslaxa daati a baa ku jirta oo sharcigu in loo keeno oo u amray kan laakiin hala waayo waayo maqsuudkiisa shayga yacni xaaraanta ah marka shaygii hala waayo ahaa qasadkiisu iyo kii hala keena ahaa yaa weynin badan ka hala keenaa weynin badan saa darteed marka dadka dad weydiiso soomaalida nin khamri cabo ama aanba dhahno nin dembi kabiira min alkabaa'ir uu ku dhacay iyo nin salaada ka tegayaa daran wuxuu ku leeyahay nin khamri cabaa daran nin waxaa daran buu ku leeyahay yani zina ku dhacayaa daran nin zina ku dhacaya taariku salaadayaa daran nin zina ku dhaca daran uu ku leeyahay salaadii uma haystaan tarkigeeda wax aada u weyn inay tahay salaada marka yacni waajibaadka tawxiidka marka laga imaado iyadaaba ugu horeyso qofka ka tagaana nusuustu waxayba tilmaantay gaalnimadiisa ayb marka aslulkabaa'ir waa labadaa dhinacay ka timaadaa dhinac kalena kabaa'irta xaqullaahina waa ku tacalluqi kartaa xaq bani aadamna waa ku tacalluqi kartaa waa la yska garan karaa dhinac kalena kabaa'irta marka laga eelaga dhinac kale marka laga eego dunuubtu afar qayboodaa loo qaybiyaayo dunuub malaki ahoo qofku inuu ilaahay isku shabaho qofku inuu rabbi isku shabaho oo yacni kibirka iyo isla weynida iyo tashriica iyo waxyaabahaas marka waa alla isu ekaysiin dunuub waxaa la yidhaha malaki ah waa inaad yacni jaanibka yacni yacni mulkiga alle ayaad usoo dhigatay dunuubta noocaas marka shirkiguna waa dunuubtaas waay dunuub kalena waxaa loo yaqaanaa nooc kalena dunuubun shaydaaniya dunuub shaydaani shaydaan loo nisbeeyo oo waa maxay waxa xun in dadka loo qurxiyo waxa fiicanna in dadka loo fool xumeeyo shaydaanka uu qofka isku shabahayo inaad shaydaan shabahdo wax la sameeyo maxaa dembi ugu daran shirki haddaad shirkiga dadka u qurxiso ka waran oo aad tiraa shir waxaanu shirki lama dhahe waa tabaruk waxaani shirki maahan dhib ma leh waa iska sheekhaad barakaysane dhib ma lahan ummaddii baad ilaahay keyrkiisa wixii alla ou lahaa inay alla keyrkiis siiyaan ayaad adiga cilmigaaga ugu adeegeysaa waad daran tahay bidcadii baad waxaad leedahay dhib ma leh waa bidca xasana waa dunuub shaydaani ah waa qofkaa shaydaan u shabahan leanna isagaa dadka xumaanta u qurxiyo macaasidii baad dadka u qurxinaysaa dunu yacni cibaadaadkiina wax culusaad uga dhigaysaa waa dadkan fisqiga dhiiri geliyo oo meelaha fisqiga lagu sameynayo iyo yacni foolxumada kuwa dhisaayo oo qiimiga u yeelayo oo dhaqaalaha u aruurinayo oo meel ilaahay ou necab yahay oo alla yacni ou ku caroonayo wixii alla ou reebay lagu sameynaayo dadka unkaayo oo dadka ugu yeeraayo oo ka dhigaayo ummaddii yacni soomaalinimadii iyo waxaasa hadda laysdhex geli rabaa maxaa iska galay soomaalinimada iyo waxaasna ayb bal dadka soomaalida dhaqan ahaan waxaan dhaqan maba u lahaynba muustikadan iyo waxaani wax gadaal uga yimid waay waxaadna dareemaysaa kuwii bilaabaya mar ayaa qaar ay nool yihiin weli kuwana mar dhow dhinteen dadkii bilaabay soo maha iyaga marka la wareysanayo fiiri waxay ku leeyihiin qof la dayriyo ahaa jirin waxaas qofka markau galo waa la dayri jiri taariikhdooda markay ka waramayaan mid walba wuxuu ku leeyahy waa laygu dayriyey arrintan wax dadka lagu dayri jiray see dhaqan ummaddii looga dhigaa marka xataa cayaarahan dhaantada iyo waxaan aada hadda loo dhiiri gelinayo dadka waxaas ku mashquulsan dad iska faasiqiina loo yaqaanin warkaas naga wad markhaati ma galaa la dhihi jirin meelahu cayaar iyo ka cayaaraan marka soomaalinimada iyo waxaan fahmi weynay iyo waxaan la isdhexgelin raban markaa dadkii cuquushooda hadba marba wixii wixii ayaan ka maqnaay unbaa laga soo galaa dhinaceeda markaa dadkan soomaalida dad muslimiina waayo islaamnimada diin u ah iyadaas wixii ay munkar u aragtana maahan in la dhiiri geliyo bal in dadka laga celiyaa sax ah ayib qodobkaa taas iyada marka dunuubtaa shay dunuub shaydaaniya la yidhahda nooca saddexaad waxaa la yidhaha dunuub sabuuciya waa dembiyada bahalnimada waa inaad dugaagga shabahdo dunuubta bahalnimada marka waxaa soo gelayo dhaca iyo boobka iyo dadilka iyo kufsiga iyo waa bahalnimo leanna dugaaggaa sidaas u nool alqawiyu yaakulu daciif dunuubta noocaas iyadana waa dunuub dunuub sabciya la yihahda nooca afaraadna waxaa la yidhaahdaa dunuubun bahiimiyatun waa dunuub xoolanimo qofku inuu xoolaha shabaho muxuu ku shabahayaa wuxuu ka shaqaynaa bis wuxuu cuni lahaay iyo shahwadiisa meeshuu ku guda lahaay bis alimaam ibnu اlqayim wuxuu yihi dunuubu akhar اlkhalqi noocan afraad waay khalqiga badankiisa dunuubtoodu waa dunuub bahiimiya waay waayo kuwa kale xoogaa qudra iyo awooday u baahan tahay shaydaaninimada qof aftahan oo cilmi leh oo wax sheegi karoo dadka qanci karay u baahan tahay dadka o dhan ma wada qancin karaan dadka sabcinimadana bahalnimadana da awood iyo xoog iyo cashiiro iyo qofka uu yacni dad ou garabsado iyo u baahan yahay waxaa laga yaabaa dad walba inaynan sidaas heli karin laakiin dunuub bahiimiya nin walbaa waa awoodi karaa saasaad u arkaysaa ninka gaarigacanka riixaayo majinjaada asoo wataad arkeen xoogaaga uu soo helo hadduunan ilaahay ka cabsanaynin waa isaga zinaysanaa wuxuu rabo ku sameynayaa shahwadiisa waa dharji karaa qof walbo intay ula ekaato hadba soo ma garanin marka dunuubu akhari lkhalqi kaas waayuu yidhi waxaas oo dhanna marka kabaairta siyaalkaasna waa loo qaybiyaa in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shay kuwiisa waaweyn tunhowna laydinka reebayo canhu xaggiisa nukafir dhaafnee ama asturnee cankum idinka xaggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiina wanudkhil gelineekum idinka idin gelinee mudkhalan gelin makaanu gelin taas oo kariiman aada u wanaagsan idin geli gelin gelinta oo kariimana aada u wanaag badan idin gelinee kabaairtu marka ma la tiri karaa tira waa badan tahay ibnu cabaas markii la weydiiyey toddoba miya marka la yihi hiya ilaa sabciina aqrab toddobaatan ayayba toddobada uga dhowdahay buu yidhi marka dunuubta kabaa-irtu waa badan tahay waxaa isku dayay inuu aada usoo dhoweeyo alxaafid adahabi kitaab alkabaa'ir la yihaha buu leeyahay oo dunuubta kabaa-irta iyo uu uga sheekeeyo waxaadna moodaa dunuubta kabaa-irta in fiqhi iyo fahm loo yeesho zamankan aada aan aan aan joogno aaday daruuri u tahay waayo dunuubtaas waa lagu imtixaanan yahay waana wax mar walbana lagu imtiaa bani aadamku ku imtixaanan yahay gaar ahaanna waqtigan waxay usii baahan tahay inuu qofku wax ka fahmsanaado maxaa kabaair ah maxaan kabaa-ir ahayn si kabaa-irta uu uga dheeraado hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih